xaalado biyo yari oo aada u daran ayaa ka jira deegaanka dhoobe ee duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadka iyo duunyada ku nool deegaanka ah ayaa biyaha ka hela meelo fogfog iyadoona qiimo lacageed oo aada u badan loogu keeno qaar kamid ah bulshada deegaanka dhoobe oo warbaahinta la hadlay ayaa wasaaradda biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle ka codsaday in loo qodo ceel waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa ka jira deegaanka dhoobe roobabka hadda xilliga ay corteen wax roobab kama curan ceel ma lahan biyo ma jiraan awal waxay lahaan jireen baca iyo barkade iyo waxbay lahaan jireen waxay gaareen wax barkada inaan biyo ku hareen bacna ayna ku jirin hadda xalayto waa shirnay waxaan keennay hal booyada oo ka dhexaysa siddeetan qoys oo la yidhi ciddiiba labaatan le biyaha ka soo dhaansatay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka wasaaradda biyaha ilaahay baa wax maarayn karee in ay naga maarayso ay weliba isugu keena dhabarjibiso xagga biyaha xaggaasna laga caawiyaan ka codsanaynaa wasaaradda biyaha ee dad xoolo dhaqataa iyo dad deegaana iyo dad agooma inta ka dhexaysa way dee- deegaanku way ku jiraan laakiin waxaa haysa macluul biyo la-aaneeda haysa in laga soo gaaro oo dowladda hirshabeelle naga saacido oo wasaaradda biyaha ay naga saacido intaasaan codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa weeye deegaanka baahi fara badan baa ka jirta baahidaasu waa biyolaan biyolaantaasu sanadkii la soo maray wax rooba kama di'in haddana waxaan maraynaa sanadkii labaad sanadkii labaadaan maraynaa intaas waxaan ku jirnay booyad shakhsiyan anigu waxaa marayaa sagaal booyadood waana u tabar waayey dad badan oo agoommo ah ayaa joogo dad badan oo danyar ayaa joogo dad xoolole ayaa joogo xoolihii dadkii waa mataqaanaa waa wada ooman yihiin waa haddii ilaahay ilaa caqabadaasaa ka jirta ilaahay xaggiisaan khayr ka sugaynaa waxaan hay-adaha samafalka ka codsanaynaa inay dhibaatada naga soo gaaraan ee biyo noo shubaan ee wecelo naloo qodo oo wixii macluumaadoo dadkaas lagu lagu noolayn karo ay nala soo gaaraan assalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim waxaa ka mid ahay dadka deegaanka dhoobe biilaan fara badanaan hayso heeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay nala soo gaarto biyo sanadkan roobabku way nagu yaryihiin biila-aan fara badanaa ka jirta meesha ceel ma qabno heeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay si deg dega biyo nooga soo gaarsiiyaan